qiimaha yaanyada suuqyada magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran ka gadaal markii ay si xooga u soo goday dalagga yaanyada isla markaana loo soo iibgeeyey suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan jirkaanka yaanyada ah ayaa hadda suuqyada magaalada beledweyne ka maraya qiimo gaadhaya laba doolar halka uu markii hore uu ka mari jiray qiimo u dhexeeya lix doolar ilaa iyo shan doolar haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta suuqa buundaweyn ee magaalada beledweyne oo ka hadlaya hoosu dhaca ku yimid qiimaha yaanyada iyo waxaa sababay yaanyadoo kale waa dhacda hadda marka kabsartoo kaleeto hadda waa normal laba doolar hal doolar baraa la gadaa barbarooniga asigana sidoo kaleeta waxaa la gadaa dhibic toddobo dhibic sideed basbaaska waa lamid hadda wax hoos u dhacay waxaa ka jira yaanyada yaanyada marka hore shan doolar lix doolar hadda waxay maraysaa laba doolar waana yaan gaduud oo loogu ismacal magaalada midda la dhoofiye maa dalagoo soo go-aa keenay yaanyada hadda way soo goday alxamdulilaah marka inay hoos u dhacday yaanyada suuqay soo wada gashay oo tabaceedaa badan sanadkan bulshadu waxay jeceshahay shaygu inuu raqiis oo dhulka yaalana uu ahayn qaali oo aad u sarreeyan uuna ahayn sababtay tahay markuu qaali yahay dadku ma wada garan ma wada gada karaan laakiin markuu normal yahay qofkii wax haysto iyo qofkii xitaa ku hoos nool way gadan karaan marka alxamdulilah khudaarta hadda qaarkeedna waa normal yaayadaasoo kale hoose u dhacday dalaggeedu soo wada go-ay maahee alxamdulilah inta kale way wanaagsan tahay jirgaanka yaanyada cadaanka waxay maraysaa afar doolar yaanyada gaduudkaan laba doolar iyo bar awalka hore yaan gaduudda lix doolar ay ahayd jirgaanka yaanyada hadda inay raqiisto waxaa u sababee way soo go'day alxamdulilah biyihii badnaayoo dadku ku fatihi jiray way yaraadeen oo webigii hadda aad ugu hooseeyaa oo labadan sana naguma soo bixin alxamdulilah marka beelihii awal looga cabsan jiray inay biibaxa soo baxdo oo biibaxada dalaga goysoo kale yaanyo lagu dhigay yaanyada marka beeraleyda si fiican u tabceen inay hadda hoos u dhacdo tabcaas badanaa keenay hoos u dhac weynaa jiro lix doolar say u ahayd maalmaha laba iyo bar laba doolar ay maraysaa awalna shan doolar afar iyo bar yaanyada waxaa sababay inay hoos u dhacaas imaato awal dadka jidka biibaxaa xexirtimaana hadda webigii waa noqon khudaartii dhan waa lawada keena marka taasaa sababta tan bulshada beledweyne yaanyada waa la gataa ama raqiisa ahaata ama qaali ha ahaata waa gataa laakiin qaalka markay tahay khudaarta oo qarax ay tahay fiican tahay waayo iska yaalo qashwa markay qaali taho oo qaraxa ay tahan oo fiican